Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlad Goboleedka Galmudug Cali Maxamuud Faarax ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku soo xiray tababar loogu talagalay xirfadlayaasha warbaahinta caasimadda iyo xubno ka socday bulshada. Tababarkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa diiradda lagu saarayay sida wariyaashu u tabin karaan xaaladaha nafaqadarrada iyo wacyigelinta bulshada, iyadoo wariyaasha la baray hababka ugu waxtarka badan ee fariimaha caafimaadka iyo nafaqada lagu gaarsiin karo bulshada iyadoo loo marayo warbaahinta. Dr Maxamed Daamey oo ah isku duwaha xafiiska u dhaqdhaqaaqa kor u qaadidda iyo horumarinta nafaqada dowlad goboleedka galmudug ahaana macalinka tababarkan bixinayay ayaa redio daareer uga warbixiyey waxyaabaha inta tababarka uu socday looga wada hadlay maanta maalmahan waxaa noo socday tababar aan siineynay oo si hordhaca wariyaasha kobcinta awoodda warbaahinta iyo xiriirka bulshada ayadoo loo maraayo idaacadaha telefishinada baraha bulshada wakaaladaha wararka qoraan si loo xoojiyo wacyiga bulshada iyo muhiimadda ay u leedahay nafaqada iyo caafimaadka sidaan ognahay nafaqadu waa lafdhabarka horumarka bulshada dhaqaalaha iyo horumarinta awoodda aadanaha warbaahintana waxay duur muhiim ah ka qaadataa wacyigelinta bulshada iyo dhiirigelinta siyaasadda taageerta dhammaan arrimaha nafaqada tababarka marka ujeedka ugu weyn oo qabanay waa inaan kobcinaa aqoonta wariyaashu wariyihii waa inuu yaqaanaa marka waxyaabaha uu taminaya unu aqoon u leeyahay uu faham ka haystaa nutritionka iyo nafaqada ku saabsan sidoo kale inuu qaato doorkiisa gaarsiinta meelaha fog inuu gaarsiiyo sidoo kale xirfad siinta weriyahu inuu yaqaan qaab fudud luqad fudud hadal yar dadka ay fahmi karaan inuu ku gaarsiiyo bulshada sidoo kale kobcinta suxufiyiinta in qaab qorayaasha iyo cilmi baarista ku saabsan oo arrimaha inay wax ka bartaan kadibna ay naqdaan communicationki loo dhex maraya dadka warka gaarsiinaya oo la rabo inuu gaaro dadkii baahida saxda ka cabanaya oo nafaqadarada dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug cali maxamuud faarax oo tababarkan soo xiray ayaa sheegay kaalinta muhiimka ah ee wacyigelinta bulshada ee warbaahintu ka qaadan karto iyo arrimaha la xiriira nafaqadarrada caruurta iyo hooyooyinka weriye markii la yidhaahdo weriye waa nin ama gabar soo gudbinaysa oo dadkeeda usoo gudbinaysa waxa waaqaca ama ka dhacaya dhulka ay ku nool yihiin ama ka dhacaya adduunyada kale marka si ay dadka u noqdaan update ay u fahmaan waxa socda ay u fahmaan waxa dhibka ku ah iyo waxa u fiican cidda ay u soo marayso waa adinkii hadda halkaa fadhiyay inta naga maqan marka waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahamteen wixii aada isdhaafsateen oo halkan ka dhacay insha allahu shalay sidaan isu sheegnay waa inaysan naga noqon inaan shalay maanta keliya joognay oo aan shalay maanta markaan joognay ay maaragtay halkaas ku eg tahay laakiin ay naga noqoto inaan dadaalno maskaxdeena shiilno haddii furihiina la siiyey raasano sii baranno wax walba oo dadka waxtar u leh tababarkan oo muddo laba maalin ah u socday wariyaasha magaalada dhuusamareeb ayaa lagu baray sida wariyaashu uga qayb qaadan karaan tabinta xaaladaha nafaqadarrada iyo wacyigelinta bulshada